galayo bal waaye haddii bal aan can jadihi damiirka u celino muxamedna muxamedooba taabici oo markaa taabici markuu xadiidkii noo kor yeelo waaba mursalkii aynu soo maray oo labada xaalaba ama munqadac buu noqon ama musnad bu ama mursal buu noqonaya markaa lama xujaysanayo qowlkan sheekhu inoo soo dhigtayna waa isagoo markaa shucayb u sugaya inuu awowgii cabdullahi bni camrin wax ka maqlay oo markaa musnad weeye laakiin ixtimaalkii kalaa jira inuuna can jadihi awowgii un baa la yidhi labadiiba mid kasta waa awowoode kan sokaba uu yahay oo xadiidkuu mursal noqdo markaa kol hadda inaan kala garanayn ka uu yahay haddaan dee magacyadii la dhammayn meeshii laguma dhammayn iyada waxa weeye dee ixtimaalkana jiro kol haddii ixtimaalkaa irsaal jiro dee shaki aynu ka shakisanahayba markaa inuu saxaabiga joogayo inaanu joogin xadiidkii kuma sugnaanayo oo bal markaa ama mursal buu noqon ama wax dee ixtimaalkaas baa ku sugan aduu laakiin marka la eego hadal buu raaciyey ilaa an yahbuta inuu sugnaado un mooye annahu laysa yarwi inaanu warinahayn ilaa can jadihi lacalaa awowgiisa sare un mooye cid kale inaanu wax ka warin inay noo sugnaato mooyaane shucayb marka faxiinaidin markaa yuxtaju bihi waa la xujaysanaya kolley tan dambe sidoo xagga hooseba haamishka ku sugan muxadisiintu raajax yeeleeno waxay culimmadu yidhaahaan shucayb markii aabihii moxamed ibnu cabdilaahi dhintay awowgii cabdullahi bni camrin baaba soo koriyey hagaag buu ula kulmay waxbuu kaba wariyey awowgan qaaliban loo jeedaana mala xadiid keliya ibnu xibbaan kuba suganoo uu moxamed soo gala ayay arkeene waa cabdullaahi bnu camrin isagana waa la kulmay marka kol haddii cidda camr bnu shacayb inooga sokaysa ay fiqa inoo noqoto waa xadiid la xujaysanayo dee saa daraaddeed bay aimo kala duwan daraaddeed bay aimo kala duwan xadiidkiisa u saxiixiyaanba oo ama ay kaba dhigan sida dee muuqidayo inooguba sugan marka la eego xadiidka xasanka haddaan qaybino martabada ugu sarraysa ee dee kol markaa hadhow saxiix likayrihina noqon karta ay kaba dhigaan maraatibta ugu sarraysa xasan lidaatihi camr bnu shacayb can abihi can jaddi bal markaa kolley muxadisiintu tay inoo raajax yeelaan ee intoodii badnayd ay u iisheen in nusqadan sideeda haddii cidda camar ka sokaysa ay xujo tahay la xujaysanaya weeye falakharu maxtaja bih xamla lijadihi cala صaxaabi waqiila bilifsaaxi walersaali syud bal taasi bas ibnu xakiim can abihi can jaddihina la mid weeye walow an iyaga dhowr ka magac soo gelin waa xagga ikhtilaafka laisu khilaafsan yahay maadee markaas nuskhadana la aqbalaya mise lama aqbalayo dee bukhaarigana waxay ka soo naqliyeen khaarija saxiix inuu ixtijaajsaday walow dee saxiixa dhexdiisa aan wax dee tilmaamaya mala dee meelo dikri waa jira laakiin aanay wax sidaasi jirin meelo yar oo kooban ama meel keliya dhici karta in wax la yidhaaho waa ishaaro nuskadan ay jirteen bal taasna weeye oo adigu barhkood baa leh waa irsaalo sam u keenay mursal weeyaan baabu sifati raawi raawiga sifadiisii weeye waman yuqbalu khabaru ciddii khabarkiisa la aqbalayo waa raawigii iyo bal sifada uu leeyahay iyo cidda khabarkiisa la aqbalayo dee waxaa keenaya sifadan raawigan yeeshay baa keenaysa in la aqbalo ama la celiye waclam waxaad ogaataa anahu laa yuqbalu lama aqbalayo alkhabaru khabarkii xadiidkii xataa yakuuna raawi raawigii ilaa uu noqdo fii xaali samaaci maqalka xaaladiisa waa ujeedadu xadiidka markuu isagu maqlayay weeye uu sheekhiisa kaba maqlayay mumayizan mid wax kala soocayo tamyiiz lahoo daabidan wax dabdinayo waxaan dee uu mawarinayo iyo waxaan uu maqlaya fahmaya oo kasaya oo dabdin kara inuu noqdo isagoo xaaladaas mooyaane lama aqbalayo markaa ilmihii yaraayen tamyiis lahayn majaalista cilmigana way geyn jireen caruur yaryari aan garasho iyo tamyiis weli u xasilin taas xadiidkiisa lama aqbalahayn ee kolleyna xadeebaa tamyiis ama ruuxu markuu intee gaadhaa mayisuu noqonaya taas waataan musalaxa kusoo aragnay hadduu ruuxuu waalaana isagana riwaayadiisii lamaba aqbalayo ta isagu dee dabdi saasa aan layni muqafala mashruuxan mactuuha riwaayadiisii lama aqbalayo waa in cinda samaac damaaha cinda riwaaya cinda samaac weliba inuu mumayis daabida yahay liannahu shaniya idaa lam yakun haddaanu raawigu ku sugnaanin bihadihi sifati sifada waa sifadan tamyiiskan dabdiga leh cinda samaaci marka uu xadiidka maqlayo cid kale kaba maqlayo lam yuclam lama ogaanayo maa yarwihi waxaan uu warinayo amase lam yaclam isagu maba garanayo ma fahmayo ma kasayo maa yarwihi waxaan uu warinayo markaa riwaayo iyada taas xadiid saa uu ku taxamulay waqti aanu tamyiis lahayn uu taxamulay lagama warinayo wain lam yakun haddaanu ahayn raawigii baaliqan mid qaan gaadhay cinda samaaci laakiin maxay leh mumayiz soo daabida ujeeddadu cinda samaac tamyiis buu leeyey waaba ilmo yar oo wax kala garanaya wax fahmaya wax dabdinaya laakiin aan weli qaan gaadhin xadiidna saa dee majliskii cilmiga inta la keenay saa ma kitaab ama xadiid ku taxamulay ee kutubtan waaweyn baa in badan oo kaba mida asaaniidan xataa jirta ee waxaaba ah yari iyo waxyaale ayaaba lagu taxamulay jaaza way bannaan tahay taasoo walow waqtiga aan laga aqbalin riwaayada laakiin marka uu qaan gaadho wixii uu isagu yaridiisii taxamulay tamyiisna waqtigaa uu lahaa waa laga aqbalaya taas waa midoo ujeeddadu marka waxa ay tahay lama shardiyayo markan uu ruuxu wax maqlayo axaadiis maqlayo tamyiis iyo dabdi ha loo shardiye laakiin buluuq looma shardeeyo inuu qaan gaadhay laakiin marka dambe uu warinayo isaga laga warinayo ee laga sii naqlinayo ayuunbaa buluuqa la shardeeya wa min annaasi dadka waxaa kaa mida man qaala ku yidhi yuctabaru waxaa la fiirinayaa an yakuuna inuu noqdo fii xaali samaaci marka uu isagu wax maqlayo baaliqan ruux qaan gaadhay wahada khadan waa qowl khada'a kaasi sababtuna lianna almuslimiina muslimiintii ajmacuu waxay ku ijmaaceen calaa qabuuli khabari axdaai saxaabati asxaabta kuwooda yaryar xadiidyadoodii aqbal la aqbalo asxaabtii yaryarayd waqtigii rasuulka aan ogeyn inaanay qaan gaadhin laakiin tamyiiska lahaa axaadiistii ay noo wariyeen in la aqbalo oo dee barhkood ay rasuulka ilaahay ka maqleen intai ay rasuulka ilahay waqtigaa yeeridoodii ku maqleen in la aqbalo ay ku ijmaaceen cidi may celin walcamali camalfal bay ku ijmaaceen bimaa samicuuhu wixii lagu camalfalo bimaa samicuuhu asxaabtaa yaryaree axdaaa ama asaadira saxaaba ahaa wixii ay maqleen fii xaali sikari lagu camalfalo wadalika kabni cabaasin ibnu cabaasoo waqtigii rasuulka ilaahay wafaadayba qaangaadh kuba dhowaa wabni zubayri inuu zubayroo kaba sii yaraa isagu waqtigaas oo dee yaraayo isagu bacdalhijra ayaaba dhalashadiisu ama dee sanadii koobaad ee hijraday dhalashadiisu ahayd wanucmaan ibni bashiirin oo isaguna ibnu zubayr kolley ka yaraa oo isaguna dee haddii muhaajiriintii ugu horreeyey ibnu zubayr wax u dhashay nucmaanna haba ahaada qaybta kale laakiin waa ka dambeeye bal isaguna yaraayo waqtigii rasuulku wafaaday kolley sideed jir iyo meelaha ahaa ee xasan iyo xusein oo iyaguna kaba yaryaraa oo axaadiid inoo soo xifdiyey wa maxamuud ibni rabiici maxamuud ibnu rabiic oo saxiixa bukhaari ayna ugu sugan tahay isagoo dee inuu leeyahy waxaan garanayaan xusuusnahay najo macnaa rasuulka ilaahay baa intuu gurigoodii yimi musaax dee beertoodii inta ceel ay lahaayeen biyo looga soo daray buu musaax adigu dee mudaacabo daraaddeed buu biyihii u cantuugu saa ugu yar saydhay markaasuu leeyahay waxaan kasayaa xifdisnahay majatan majaha rasuul اlahi salى اlahu alيه wasalam fii wajhi shinjirna waa ahaaba waana tayaxadii samaaca kaba dhigaan bal taa walow axaadiia saasow toos rasuulka ilahi uga wariyaan waanu xusuusnayn imaka xadiian dee صaxiixa inoogu suganna citbaan ibnu malik iyo waasibe uu ku wariyo bal markaa qolooyinkaas axaadiidoodii way aqbaleen waxay noqon layd axaadiia in la celiyo haddii la idhaha buluuq baa loo shardeeya fadalla taasi daliil waxay u tahay calaa maa qulnahu waxaan sheegnay oo wuxuu yidhi muxuu ahaa min annahu yuqbalu lmumayizu daabidu wey ruuxa mumayizkaa ee daabidka ah riwaayadiisa in la aqbalayo hadduu xala samaacu mumayisa daabid ah shardina aan ahayn buluuq faslon wayanbagii waxaa banbal markaa halkaa maxaan ku haysanaa waa shuruudii ama umuurihii aan kusoo aragnay inay baabaaba noocan ahaa sifatu markaa dee ruwaadda iyo cidda xadiidkiisa la aqbaliyo ciddaan la aqbalayn oo kolley abwaabaha ugu ahamsan isaguba halkaas ba ahaa ee musalaxana waa inuu markaa cinda samaac uu leeyahay ruux dee wixii kasaya fahmaya oo tamyiisle waa inuu noqdo waa mid wayanbagii waxa haboon an yakuuna inuu yahay ruuxu khaasatan cinda ariwaaya cadlan waa raawigii raawigii cadlan ruuxay cadaala u sugnaatay waa inuu yahay cadaaladii buu dee waxyaalihii cadaalada ay noqonaysay ama ay kaba imanaysay walaanay lafdiga tacriif ahayn laakiin de waa wixii ay kuba xasilaysay ayuu inoo sii sheego wuxuu ihi mujtaniban ka dheeraanaya lilkabaa'iri kabaa'irti oo jamcu kabiiratin oo dee waxaya cadligu waaba ruuxa muslimka ee baaliqa ee caaqilka ah ee isagu ka dheer wixii fisqi keena fisqiguna ama kabiire lagu dhaco midba haba noqoto taasi waa fisqi sagiiro la daa'imaana fisqi weeye iyo muru'ada wixii jebinaya taas bay odhanayaan ruuxan cadil la waa cadilgu waa kaas haddaba tiibaaye waa inuu kabaa'irta mid ka dheeraanayo kabeyraanay kaba dhacayn متنزها كدورصون عن كل ما وحي دمانتي يسقد ريديي المرؤة مرؤة مرؤة والروح قد مضى شرفتا هي إنسانية بركود بقى الإنسانية بركود بقى عبر الرجولية أما كمال الرجولية waxaanay dee ay kuba tacriifiyaan sida nawowi oo kale muru'a in la yidhaaho takhalluqu lmar'i bikuluqi amhaalihi zamanan wa kama kaanat ruuxoo dadka amhaashiisa ah ka ha akhlaaqda iyo dhaqanka fiican ay leeyihiin isaguna dee caado iyo khuluq ay u noqoto marka la eego waqtiga uu joogo iyo meesha uu joogo la eego waayo waxyaale isbedbedeli kara waxaa kaloo yidhaha siyaanatu nafsi cama yudanisuha waa naftiga wixii dhaawacayay xumaynayay iyadaa wasakhaynaya laga dhowr laga dhowrsoonaado uu ku sifoobo wixii nafta qurxinayay sharaf u yeelayay waa waxyaalaha caynkaasa muru'ada had iyo goorna muru'ada ee way ila culimadu kutubta usuulka waatan oo waan ku haynaa oo waaba halkan way sheegaan kutubta mustalaxuna halkan markay joogaan dee muru'ada iyo ruuxan cadli la odhanaya bay kuba soo daraan kutubta fiqina abwaab kala duwan oo baabka shahaadada iyo uu kaba mid yahay ayay muru'ada kuba soo dhigtaan kutubta udubada iyo waxyaalahaasna wuu kuba badan yahay oo waa adigu arin ama ay hadalkiisa badiyaan oo kollay keenaya ruux xataa ku sifoobay dadnimada caynkaasa leh waa ruux xishood leh wixii xumaa ka xishoonaya ka dhowrsanaya taasba weeye ama ruuxa aan muru'a lahayn een isagu taa aan lahayn dee waa ruuxaan xishood iyo aabayeel aan lahayn oo ruuxaas markaa lama aamini karo oo isagii dee umuurahan hadday shahaado tahay iyo hadday riwaayaba tahay kale muru'adu waa tan waxaana jirta aimada qaarkood ama culimada qaarkood inay kutub gaara ay u dejiyeen bal intan arkayna kutubta ugu mudan waaba kitaab madbuuca maanta oo laydha almuru'atu khaarim oo kale kuwo kalena way jiraan oo dee maaha waa kitaabka leeya malaa dee xasba nadari waa u mudan yahay almuru'atu khawaarimuhayo ninkan macruufka ee dee mashhuur salmaan la yidhaahaa uu leeyahay waa mujalad weeye kolley dee waxyaalo fara badan oo kala duwana hadday tacriifkee tahay qaybahay gelaysa hadday tahay kutubtii kala duwnayd iyo meelahay kagaba sugan tahay iyo waxyaalihii umuurihii culimmadu ay ku tiriyeen isagoo mid mid usoo dhigan iyo khawaarimulmuru'a fawaa'ida ay leedahay waa meesha uu kuba khatimo dee laga faa'iidaysanayo waxyaalahaasaa jira waa kitaab dee dhowr boqol oo safxaba kaba koobana almuru'atu wakhawaarimuha mashhuur baa le ninkan macruufka ah نولبا كاسبالي عن كل ما يسقط المروءة أو من المجون مجون مجونته ومجنا مصدر كيدي وهي حان مجون كي يراهن قلة الحياة وهي وحشاد لي عدم المبالاة وهي تسبع مجون ليرا ومجن الرجل يمجون مجونا ومن ال... وإن من المجانة أن يعمل المركة دوا حديثك أها وحمجانة كوميدا أما آبيا لأنتاس روح انتو عمل إلى وحمان سميو لو قريين الصباح دي كشك شاكي أوكال حديثك أها إن كوا إيو دي متشاهرين تاون موين تكلوا لو دم بلا في حديثك لفتي كبيم من المجون والسقف السقف هو ضعف عقل ضعف العقل وعقل ضره وحيالها تلمامية عقل ضره وويه iyo walakli fi suuqi suuqyada oo wax lagu cuno kaley dee kutubtaas ay ku soo daraan bal kitaabka aan sheegayna xajiisbaabay kaba qaadataa dee markaas culimadu hadday shahaado joogaan iyo hadday meelahan joogaan iyo dee abwaabihii kale ay iyadana muru'adu gelaysa waxay soo qaadaan laakiin waxay kolkol ku qaydaanba usuul iyo fiqi iyo xadiid intaba wax inoogu wada yimaadeen waxay ku qaydaanba kolkol dee waa ligayri suuqiyi ninkaa dee isaga shaqadiisaba ay suuqa tahay ee suuqiiba ka shaqaynaye joogo oo kale kaasi isaga way kaba saaraane laakiin ciddii aan taa ahayn bay leeyihin suuqee wax lagu cuno kolleyna dee barhkood dee markuu akli badan yahay dee hadduu meel qarsoon oo suuqi kaba mida kuba cunaya ama waqti suuqi khaali yahay ee barhkood way kaba soo reebaan ee bal waxay kaba dhigaan adigu alaklu fi suuq inuu danaa-ayay kale lafti xadiis baaba se alaklu fi suuq danaa laakiin xadiiska waa xadiisaan inooma sugnaan dee adigu kolleyna quyuud bay barhkood u yeelaan barhkood baa saddex arrimood dee ku qaydaha dee imankana halkan taa kalaamkeedii mabahaye umuuraha ugu yar qariibsadaa darka waxaa kaba mid ahaa cali bnu madiini oo ayaa waxay yidhaaheen wuxuu soo martiyey ninkii kale isna macruufka cabdullahi bnu daa'uud alkhuraybi ayuu kol ku soo degay hadda malaa xaafadda basar ka mid ahayd khurayb markaasuu adigu habeen baa meel baqal dukana baqal baqal waa tan ilaa imankadamba dee carabta la isticmaalay adigu meel saas ahayd buu malaa ka casheeyeyoo cabdullahi bnu daa-uud baa tii aada u qoonsaday oo cali bnu madiini baa halkaa ka casheeyo markaasaa wuxuu law sabarta laylatan kunta tamuut haddaad habeen kaliya gaashada u adkaysato miyaad dhiman lahayd ujeeddada halkaad ka cashaysay waa halkaa haddaad habeenkaas u ad marka ayna diin ayna almuruwa waa cali bni madiini baa taa laguma leeyahay oo kale law sabarta laylatan kunta tamuut taarikh dimashq ayuu kuma soo naqliyey oo kale taas suyuudi baa kitaabkiisan almuzir isaguna waa kitaab aada u qayim oo kutubta xadiidka u socdaa sida musalaxa waabtii musalax u leeyahy laakiin waa luqo hiyo adab iyo waxyaalahaasoo almusir fii culuumi luqa la yidhahyo laba mujalladoo buurbuuran ayuu ku majmacaysan yahay waana kitaab fawaaid badan ayaa wuxuu bilowyadiisa asmaci buu soo naqliyaayo uu lahaa xagga fasaaxada iyo buu aad ugu adkaayo wuxuu inkiri jiray in zawjaba la yidhaho waa zawjun buu lahaa amsika caleyka zawjaka iyo dee qur-aankii zawjun baa kuwa timo wuxuu ku inkirayayba luqaad carabeedoo toosan inay tahay zawjo in lagaba cabiro markaasaa loo soo qaatay duruma nin la odhanayey beyt uu lahaa oo ay kuma sugnayd zawja kusoo aroortay waana nin shaaciro macruufayo dee ragga hore iyagu walow casrigii islaamka laakiin ku dhowaa waqtigii ahaayo bal maalan beydkii ayaa loo soo qaato deetuu yihi duruma laysa bixuja daalama akala albaqla waalmilxa fii xawaadiit albaqaaliin ninkaasi xujo maaho luqa nin laga qaato maaho waxa badnayd inuu meelaha dukaamada baqaaliinta uu baqal iyo waxyaalaba meelaha wax ka cuncuno markaa ninka caynkaasi luqadiisiiba maxujaysanayda waa adigu tashadudkiisi waa hadal soo naqliya nin musir saaxib lmusir bilowyadiisa kuma soo naqliya bal marka waxaan leedahay kolley waa kelimahay taasi waana isbedbedeshaayo dee kolley balaa kitaabkaan sheegayo sandawishaadka suuqa laga cuno iyo bal sharaabyada lagaba cabo iyo oo kale iyo iminka madaacimtan jirta iyo waxyaalo badan baa kuwa sugan oo dee ay ku baxtiyaan maxaa arrintooda ay noqonaysaa bal waxa weeye in taas bay kusoo dareen walaakul fi suuq walboli fi qaaracati dariiq iyo dariiqa bartankiisa lagu kaajo oo kale iyo dee waa adab xuma taasna oo ujeedada ruuxa caynkaas ah liannahu shakhsigii idaa lam yakun bihadihi sifa nin waxaa muru'ada iyo sharafta dhaawacaya nin iska ilaalinaya haddaanu ahayn waxaa dee ay bal maalan nin xishoonayaba aanu ahayn oo dee taas lam yu'man laga aamin noqon maayo ninkaasi shahaado iyo markhaatina ma galo dee riwaayana ehlu ma aho lam yu'man lagama aamin noqonayo min an yatasahala inuu fudaydsado fii riwaayati maa la aslaleyni waa ninkaa xishoodkii kaba tegey marka ninka caynkaasee naftiisii aan sharafteedii aan dhowraynin xishoonayn waxaan asal lahayn inuu iska wariyo taa fudaydsado aamin kama nihin ولهذا سادراد أي رد علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حديث أبي سنان الأشتعي أبي سنان الأشتعي حديث كي ومن صحابي وما أنت فتح مكة يسيب على كير كود أشتع سيدي وأنا كان دقال كي حرة أما يوم الحرة لدري وصدح يلحن كي مركي منك مسلم من عقبة لأولن يسلف كنا يولن تران مسرف أي كعبير تران من عقبة ومدينة كريمي ورين مدينة دتك آدي أو ضد بل كبلاية وضد بدن وأنصار saar oo badnayd iyo baqaayihii ahaa iyo ee dad muhaajiriintii iyo awlaadood ahaa iyo qolo in badan ba halkaas lagu laayo magaalada dhib weyne ayaamihii uu dadka kuba fasaxay ay ka dhacday haddaba waqtigaasaa la dilay weliba sabri buu ku dilay waa lasoo qabto gacanta lagu hayo haddana gacanta waaba uu dilay isagoo sabri baa lagu dilay ninkaas maxaa xadiid buu wariyey xadiid kolley waxaa la arkaa dee madhab ahaanba isaguba waa daliishadaa sheekhan sanlihi cali ibn abi aalib hadalkiisii iyo dee inuu ka joogsaday inbuu inoo soo naqlinayaaye waa haweenaya haddii dee iyadoo la meheriyey uun ninka uu kaba dhinto wax loo magacaabay oo meher iyo waxyaalo sidaasina aanay jirin iyada haddii dee haweeney aan meher loo magacaabin ninkiina aanay is arag oo ninka uu furo oo kale naskii qur-aankay kuma sugnayd mutca in la siiyo mooye meher ay leedahay inaanu jirin ninkii ismay arag meher loo magacaabina markii la meherinayo may jirin haddaba taasoo kale wafaat hadday noqoto iyaga geerida waxay ka dhigaan in meherkii uu kuma sugnaanayo hadhow dee taqdiirkii unbaaba loo baahanaya ayay kaba dhigaan xadiidkana way u daliishadaan oo dee ninkani warinayo haweeney barwac la odhanayo dhimatay may ninkeedii kaba dhintay inuu xukumay meherka duma oo dee iyadoon dee aanu la aqalgelin iyadoon meherkii la sheegin tiradiisii inuu dumarka iyada la midkaa wixii lagu meheriyo oo kale rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh uba xukumay in gees kalena ciddadii ay korkeeda tahay taa hore may lahayn hadday dalaaq tahay ciddo may lahayn tani way ciddo tirsanaysaa dhaxalkiina way leedahay cali baa adigu iyadoo malaatan kaba joogsaday oo uu leeyahy qur-aankaa naguma filan oo qur-aankuna dee dalaaqiibuu kala mid dhigay ma keenayo markaasuu xadiidkiisii ka joogsaday oo wuxuu yihi anagu xadiidkan ma aqbali dee wuxuu kaba cabiray nin reer miyoonaan xaaladiisa garanayn dee rasuulka ilaahay aba arko awalna calaa caqibayhi labadiisa cudbood kuma kaashayo oo ujeeddadu dee ninkaa reermiyigee reermiyigu inta badan baalaa dee isdhowridaankaa dadkan ama ay magaalada iyo waxyaalaha muruadoodaanay dhowri jirin xaaladiisu taa tahay anagu xadiidkiisii ama daahirkii qur-aanka ugama tegayno alxasr kole xadiidka waa xadiid ee culimmadu ay markii dambe dee ay xujaysteenbe hadalkunbuu usoo wadaa inuu xaggii muru'alaaniya waxyaale ugaba joogsaday uu leeyahay xadii ruux saasa dee daahirkii qur-aankuna wax keenayo xadiidkiisii kama tegayno faslun wayanbagii wallahu subxaana watacala aclam aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha faslun
وينبغي أن يكون ثقة مأمونا راوغا حديثك ورنيا صفة وليهي أما دي صفة أيتين كصفة بس حديثك صلى أق... لا أقبله أيام كبس وجرني وحمرك إنه شيغي وقتها السماعة أو يسوي حديثا مقليو أرتا الروح مميزة إنه يهي وحضب ضبط كره wixii laga ixtiraasayeyna taa waan soo ogaanay waxaanu inoo soo sheegay cadaala inay u sugnaatay kolley cadaaladiina dee bal umuuro ayuu inoogu sii fasiray cadaaladaasay tahayba kabaa'irtii laga dheeraado wixii bal maalan yaanu dembi kabiiro ahayn xataa bal shay mubaaxa haba noqdo laakiin ruuxa muru'adiisa iyo sharaftiisa nuqsaaminaya ama dhaawacayayna inuu kaba dheeraado welibana umuurihii baa inoo socdo uun oo sifaadkaas raawiga ay tahay inuu ku sifoobo si xadiidkiisii loo aqbalo intaasaan soo aragnay ayuu inoo sii wado wuxuu yidhi wayanbaqii waxaa abboon an yakuuna inuu yahay hiqatan ruux lagu kalsoon yahay oo ma'muunan ma'muun macno amiin ah la aamino oo laga aam yahay beensheeg iyo waxyaalahaas iyo in lagu tuhmo taas waa inuu yahay kale lafdigan siqo laba macnay inoo wada keenaysaa oo waxa weeye dee laga yaabaadna dee qeyb ahaan cadaalo iyo taa dabdigii weli waa dambeeya ayaan sooba aragnay oo waxaa laba wasfibay kulansataayoo ah cadaalo iyo dabdi bay wada kulansataa macnaa ruuxan culimmadu ay waa hiqo ku sifeeyaan waa ruux maalan xagga marka la eego cadaalo iyo toosnaan uu jaanibkaa ku toosan yahay dee laga helay oo ayaa taa kuba sifoobay dhinaca kalena ruux ama dabdi sadri ha la ahaado ama dabdi kitaab ha noqdo labaduba waa dabdi uune isagana dabdi u xasilo waa inuu yahay oo awsaaftii horeynu soo marray qeyb ka mida halkan waa soo gelaya ruuxa adigu ma'muunana waa inuu yahoo deeba ujeeddadu waxa weeyaan ruuxaas ma'muun macnaa amiinun weeye isaga aamin laga yahaybaa dee inuu been sheego wax tasayudaad iyo markaa uu bal wax ku dardare axaadiid iyo taa laga aamin yahay oo waba kan laa yakuunu aan noqon ahayn oon ahayn kadaaban ku been badan walaa mimana aanu kaba mid ahayn yaziidu ciddan iyo kuwa iyagu ziyaadiya fi lxadiidi xadiidkii ku dara maa laysa minhu waxaan xadiidkii ka mid ahayn raaciyo idraajaanba u raaciyo ee kaasna ama qolooyinkaasna aan ka mid ahayn fain curifa haddii la ogaado bishayin shay min dalika in madkuurkaa kaba mida oo inuu dee bal xagga tasayudka xadiidka waxaan isagii kaba mid ahayn xataa warkiisa kaleba taas laguma ogaado lam yuqbal xadiiثuhu xadiidkiisii lama aqbalayo liأnnahu laa yu'manu lagama aamin ahaa an yudiifa inuu u tiiriyo ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay uu u tiiriyo maa lam yaqulhu waxaanu odhan oo bal adigu ruuxi waa ruuxaa hiqada inuu yahay ee cadaala ay u sugnaatay iqanimadiisaasna aan aamin kaba nahay inuu dee bal wax aan isagii aanu warin uu wariyo wixii uu wariyey wuxuu kuba daro aduuba ruuxa hiqada waa inuu yahay untaasiba faslun wakadalika waxa sidaas oo kale yajibu waajibaya an yakuuna inuu noqdo hayra mubtadicin ku aan mubtadic ahayn waa inuu yahay mubtadicaasoo yadcuu yeedhaya annaasa dadka ila lbidcati bidco ugu yeedhaya oo ruuxani waa inaanu mubtadic noqon kollay bidcadiisu hadday takfiir iyo in la gaaleeyo gaalnimo lagu xukmiyo ay keenayso in hoo culimmada qaarkood ay dee iyagu kuweyn taas ay mithaal ugaba dhigaan ka isagu mujasimkee ilaahay jismi uba yeelay amase inkirayay in jus-iyaadkiiyo waxyaalaha caynkaasa waxaa guud mooye ilaahay uu ogyahayba iyo ee cilmigaa ilaahay inkiraya adigu noocyada caynkaasa ama ku isagu inkiraya waxa la ogyahay macluum diinta ama xagga diinta daruur ahaan looga ogyahay inkiraya oo kale kuwa caynkaasee bidcadoodu ay keenaysa takfiir iyada wax kalaba lama ictibaarinayo deeshe waayo ehlu ma aho asal ahaan waxba lagama warinayo haddii bal maalan aanay bidcadiisu taa takfiirka keenaysa ama in la gaaleeyo keenaysa aanay ahaynba oo kollay sharxu nuqba iyo bal umuuro ku tacalluqsanna taa aan kusoo aragnay xaggii musalaxo isagu masalada u yarta xiriirinayeen oo u bal markaasin dee bidcadiisu aanay taa keenahayn ayaa dee taa ayay kala qaadaan haddawaa marka sifaadkii kalena xaggii marka la eego dee cadaalaad-la-aan haddaan idhaahno fisqigan ta'wiilka ka yimaada ruuxu ama waxyaalahan ta'wiilka uu ku faasiqoobaya cadaaladii maba jirto haddii laakiin jaanibkaa inaan odhanoo ta aan ka duno oo xaggii kale lahjadiisa dee ruux run sheega yahay waxaan uu warinaya dabdinaya laakiin arrinta uu ku sifoobay waa bidcadaas bidcadii hadduu saymaka uu inoogaba cabiray uu ruuxu daaciyo dadka ugu yeedhayo yahay iyada taasna dee ninkan isagu wax intuu aaminay ictiqaadiyey bal isagu u howlgelayo dadka inuu ugu yeedho wuxuu ku dadaalayaa wixii uu dadka ku jeclaysiin lahaa bidcadiisaas ama dadka ugu qurxin lahaayo dee markaa iyada taasna waxaa dhicaysa de inuu waxyaalo aan jirin rasuulka ilaah intuu u nisbeeyey si uu bidcadiisa ugu xoogayo ugu qurxiyo isaga kaasna xadiidkiisa lama aqbalayo lama qaadanayo bal haddii aanu daaci ahayn oo laakiin bidcadaasna uu ku sifoobay sida kalena lagu yaqaano sid run iyo dhowrsooni iyo taas laguba yaqaan waxaan u warinayana uu dabdinayo kolley waa ta khilaafku bayna ahlilcilmi ma la aqbalaya mise lama aqbalayo kala taaganya waana ta uu sheekhu kaga hadli doono taa dambana oo wuxuu hi an yakuuna inuu yo hayra mubtadicin ku aan mubtadicayn waa inuu noqdo oo waxa weeyaan mubtadicaasoo yadcuu yeedhaya annaasa dadka ila bidcati bidcadii ugu yeedhayaan fainahu shaniyo laa yu-manu waxaa ujeedadu tan aanu leenahay raawigu waa inuu ka nabad galo sifadaas laa yu-manu laga aamin ma aha an yadaca inuu dejiyo alxadiida xadiid uu samaysto iska ikhtiraacdo calaa wafqi bidcatihi bidcadiisaa si waafaqsan oo bidcadiisanuu dadka ugu yeedhayo ee uu doonayo dadka inay qaataan uu faafinayo ee wax waafaqsan ama xoogeynaya inuu isagu ikhtiraacdo si uu dee bal qowlkiisan u socodsiiyo taa aamin lagama aha taasi bal markaa kii mubtadica hadduu daaciyo yahayna lama aqbalayo riwaayadiisa wa ama idaa lam yadcu haddaanu u yeedhin annaasa dadka ila albidcati ninkii bidcadan waa ku sifoobayba ama waa lagu sheegay bidcadaas dee isagu kolley isa uu leeyahay waa nooc ta'wiil baa jiro oo wuxuu isleeyahayba adaa toosan adaa hagaagsanba oo isagu maaha sa faasiqii kale ee isagoo waxani inuu dee fisqi keenayo garanaya macaasidii caadiga ahayd isagu ku dhacayay kani waxaan dee uma haystaba waxaa fisqiga keenaya inuu yahay ama waxaa xun inuu yahayba ee bal wuxuu isleeyahayba dee adaa hagaagsan oo dadkii kale maxay kuugu raaci waayeen ay tan u qaadan waayeen baabuu leeyo isagu noociisu waa nooc dee fisqigan ay idhaahana taawiila waa ruuxaan garanayn fisqigiisii aan isagu isgaranayn oon isogeyn inuu faasiqnimo waxaan uu ku jiraa uu yahayba haddaba arrin kole hadduu taa yahay umuuraha kalena ay u raacdeen sheegayno xaggii sidqa lahja iyo dabdin waxaan uu warinayo uu markaa dabdinayo iyo dhowrsooni kale oo umuurihii kale ay u raacday iyada kaa faqad qiila waxaa la yidhi ina riwaayatahu riwaayadiisa tuqbalu waa la aqbalaya qiil ahaan buu inoogu soo noqliya sheekhu qowlka dambe xoog yeelayaa siay noo soo socotaba ka aan daaciga ahayn bidcadiisuna aanay takfiir keenahayn ee waxa weeyaan isagu dee umuuraha keliya ruwaadda kaleba aan ka eegi jirnay si xadiidkooda loo aqbalana ku sifoobay dee bidcanimada mooyaane xadiidkiisa waa la aqbalayaa taas baa la yidhi waxaana xagga hoose inoogu sugan raqamka labaad hada huwa aladii cawala calayhi a'imat اlxadiidi alma'khuudu bimarwiyihim a'imadii xadiidkee wixii ay wariyeenna culimmadu ay qaadanaysee la qaatay waa kay ictimaadsadeen sida bukhaari iyo muslim oo kale faqad kharaja can kahiiri minman rumiya bilibtidaac waxay wax ka wariyeen dad badan oo dadkii iyaga bidco lagu sheegay ahaa lagu dacniyey ahaa ayay wax ka wariyeen oo dee labada saxiixba waxaa inoogu sugan ka kala duwan oo bidcooyinkii waqtiyadaa jiray anwaacdeed eeyaanay ducaad ahaaninbe lagu sheegay oo iyadaa bal matalan taa lagu sheegay ama qadarkii ha noqoto qadariya ama shiico iyagu aan yaraynba ragga dee taasa lagu sheegay shiicadu ma ahayn qullaadee raafidada la odhanayay ma aha ee waa dadka bal matalan curfa salaf haddaan eegno cali oo kale oo laga horreysiye cuhmaan weliba dawaa'ifa ahli sunna ka mida qabay oo kale ama dee cali dee la fadilo iyadoo dee khilaafadii abubakar iyo cumar iyo laba sugayo oo kale bal adigu taqdiimkaa cali laakiin harkii hadduu gaadho in dee qolooyinkii kale sa xataa khilaafadii abubakar iyo cumar iyo la diida ama iyagiiba dad daalimiin oo wax ka qaaday iyo waxyaalo loo ictibaariyo kuwaasi waa rafdigii aada loogu talax tegay oo kaasna riwaayo dadkaasi ehel umay ahayn dad imika noocaasna kuma jiro laakiin waa tashayucii curfigi marka salaf markaan eegno way ku badnaayeen khaasatan cahdigii taabiciinta iyo cahdigii taabic taabiciinta iyo noocaasi waa badnaayeen dee qolooyinkan kale dee khawaarijta la odhanayay waa dee cimraan ibnu xidaan ayaa ku sugan cimraan ibnu xidaan oo dee ninkaas macruufka ahaa bal maalan taas ayaa saxiixa bukhaari laba xadiidiya kule oo kuba sugan walow la yidhaha asxaab alkabiiraha ku dhaco inuu ku gaaloobayabo markaa kadib iyo waxyaalaha aad bay ugaba fogaan iyagu iyo taas oo kale dee nimankan iyagu markaa qadariyadna rag waaweyn oo kaabira ayaa dee taa loo sifeeyo saqatadiya amhaashii oo kale iyadna irjihii hauba badnaadeen irjaha inta badan meelaha ku yimaada irja alfuqahaa hau badnaadeen oo waayo isaga noocyo ahaa kuwan lahaa laa yaduru maca aliimaani macsiya kolley cid saasa oo kutubtii ku sugani ma jirto laakiin noocii kale ee rijaa alfuqahaa ay odhanayeen dad kala duwan ayaa iyagana ay kuba sheegeen bal markaa way ku badan yihiin saa daraaddeed waxa ay tahay qowlka ahlu xadiidku ay ictimaadsan ruuxu hadduu dee bidco loo nisbeeyo aanu daaciye ahayn ay markaa taa raacdo dee sidqa lahja waa ruux run lagu yaqaano dhowrsoon oo bal jaanibkii kale aanu ruwaadda ka eegi jirnay wixii aan ugaba baahnayn halkaa aan ka wada helay ee xadiidkooda kaas lama celinayo haddii la yidhaha dadka xadiidkoodii baa la celinayaana qayb weyn oo axaadiidtii rasuulka ka mida ayaaba dee raggaas oo barhkood rag waaweyn ay ahaayeen waxyaalaha kala duwan laguma sheegay ayay iyin kuwa warinayo meesha kaba bixi lahaaba weeye marka wuxuu hadal buu raaciyaan doonaya inaan yar saxo kama saxa basadahu alxaafid ibnu xajar fii muqadimati alfatx xaafid ibnu xajarna muqadimada fatxu sheegay waa fatxulbaari muqadimadiisa waana muqadimada la madbacaysane laakiin magaca gaarkaa leh waayo kitaabka intaanu dejin buu hore u dejiyey sanada dabadeed buu kitaabka bilaabay maqaasidii sharaxu oon ahayn alfaada iyo dee istibbaadaadka iyo waxyaalahaasna walaa dee tobankaa fasalay ka kooban tahay muqadimadu waaba ku kooban yahay waa kitaab dee marka leega aada iyo aada u heer sarreeya ama aada u faa'ido badanoo hadyu saari baa la yidhaha lakiin dee gaara uma madbacaysnay waa kan fatxulbaariga raqam yaanu lahaanin oo raqam gaara yaanay siininbe marka fasal fusuusha kaba mid ah oo markuu ruwaadda kaba hadlayay oo kale iyo ruwaaddii bukhaari khaasatan dee bukhaari buu kaba hadlayay dacni uu kuba yimi ee uu magacyadooda mid mid buu usoo dhigtay raggaas oo dhan e ayuu bal maalan meesha dee masaladana bastiyey wasuyuudiyu fi taqriib halkaas weeye halkan imaka doonayna inaan saxo waayo tacliiqaadkan jamaaludiin alqaasimi maan helin oo nusqooyinkii kalen eegayno tacliiqaadkiisa soomay naqlin bal inay isaga hadalku ka dhacay inay qoladan kaba dhacay suyuudi waa sax waa bastiyey isaguna bal xasrin buu leeyahay ah cid alla ciddii wax lagu sheegay saxiixayn kuba sugnaydoo uu inoo tiriyo toddobaatanayo uu gaadhsiiye ama in ka robo in adigu ilaa dee dhowr iyo toddobaatanba laakiin kitaabka uu leeyahay taqriib maa taqriib imaam nawowi baa leh imaam nawowi baa le taqriib ee isagu wuxuu leeyahy tadriibu raawi halkan uu ku basiyeyna waa tadriibu raawi ee laakiin tadriibu raawiga waa sharaxii taqriibka taqriibka matnigaas nawowi baa leh isaga kitaabkiisu waa tadriibu raawi ee laakiin taqriibkuu sharxayay unoo taqriibka waa kitaabkuu sharxayayba intan way intan uga jeeda haddaba bal taas wey wasaxiixu sheekhu wuxuu leeyahy abu isxaaq ashiraazi qowlka saxiixa cindi ee qowlkii muctamadka waa taa waan soo aragnay bal sheekhuna agtiisa taasi saxiixa ku noqotee axaadiidtii badneed noocaasayda waa nin fiqiha oo xaggaa dee imaamku ah fiqigii oo kale kutub fiqi oo aada u waaweyna leh oose dee muhadab iyo tambiih in badanna axaadiid buu marka uu xadiidka masalada soo dhigtay sida muhadabiyo ee uu waxa weeye uu axaadiid buu soo qaataay oo kale dee jaanib axaadiidta uu xujaysanaya ka midaba rag sidana ayaa kuba sugan oo axaadiidta uu ixtijaaj usoo qaato ma garan karo marka camaliyan haddii la egiyo istimbaadaan iyo axaadiida uu dariishanayo suu isaga dhowri karo taa ma garanaye laakiin wuxuu leeyahay cindii annahaa dee iskamana dhowri kare annahaa laa tuqbalu kaa isagu kol haddii bidcaba ayaanu daaciba ahaaninbe lama aqbalaya xadiidkiisa ama riwaayadiisa sababta wuxuu leeyahay nin mubtadica faasiqun ninkii mubtadica waa faasiq adigu fisqigu dee midna waa fisqigan isagu sariix ah ee ruuxu waxyaalahan mufasiqaadka ama dunuubta mid kamida sida dembi kabiiru ku dhacay ama sagiiro u laasimay ugaba yimaada ruuxu isagoo waxani inuu fisqi yahay waxani inuu macsiyo yahay garanayo wixii kuba dhacaya inkana waa fisqigan ay yidhaahaan fisqi bitaawiil hoo barhkood ay kaba cabiraan waa dee kan alfaasiq bitaawiil waa man laa yacrifu fisqa nafsihi inuu faasiq yahayba ismaba oga wuxuu leeyahayba adaa toosan waxaan waxaa u haystaa dee inuu dadkaa aan sheegayne barhkood aimo ay ahaayeen waaweyn oo xagga marka la eego xadiid iyo taas oo kale umuuraha lagu sheegay dee tan waxay iyagu ulaba imanayeen iyaga tadayun iyo inay iyagu toosan yihiin oo fisqiga xaggan uga imanaya taas iyagu dad ogba may ahayn waayo jaanibkaas dee ninkii aan dee kasoo laabmin haddaba wuxuu leeyahay dee fisqigan ta'wiilkuna waa fisqi un falaa yajuusu ma banaan an yuqbal khabaroo kole sharxiisuu raaciya ee haddii ninkan mubtadica hadduu imanka markhaati noogu yimaado oo waqtiyadii umuuraha la dhowri jiray la ilaalin jiray uu markhaati yahay oo wuxuu leeyahay xismata baqlin kasoo qaad waa xidhan yaroo salaadaba salladho kasoo qaad uu dee markhaati ka noqdo oo aynu markaas aynaan aqbalahayn fisqigiisan daraaddeed ama tiisan aanuba diidayno rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadiidkiisii hadhow ay kaba dhalanaysay dee in lagu badnaysto dhiig iyo farji iyo waxyaala laguma badnaysto dee xukum ahaan inaan markaa aqbalaa de waayo laba kale fog buu leeyahay oo kol hadaynaan waxaa yaree qiimaa le ina adduunyaba aynaan shahaadadiisa soo aqbalahayn inaynaan aqbalin ashahaadatahu calaa rasuulillahi sala allahu calay wasalam baa min baabi awla noqon marka waxa weeyaan si aanay tarwiij ay bidcadiisa aanay ugu noqon arrintuba meesha uga baxday yaan laba aqbalayne laakiin waxaan leeyahay dee camaliyan khaasatan dadka aan ducaada ahayn si uu bal matalan lagu ilaaliya waayo dad badan baa tan ah dad badan baa ruwaadii xadiidka marka la eegana shadri dhan oo sunnaha ah oo haddii aan nidhaahno bal tashayuc ha looga tago tashayuciiba aha un ama dee cali jacaylkiisaoy dee ku yar badiyeen ama taqdiimkiisa cuhmaan bal saxaabada ay kaba horreysayeen barkood siay qabeen oo kale dee shadri dhan oo sunnada oo qorooyinkii bal culimadii kuufa see lagaba yeelaya culimadii kuufa naadir bay ku ahayd ni aan qowlkaa qabin kolley dee bal kutubta taraajibta waa lagu xusaa ninku haddii uu ra'yigaasi aanu tiisa ahayn oo kale culimadii kuufa waqtiyo ama taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii oo kale iyo jaanib kuwa badan bay ahayd irjahan khaasatan irja alfuqahaa wax isagu badan buu ahaa qadarka rag waaweyn oo qataado oo kale axaadiidiisa saxiixayn inooguma sugan ee usuushii ay aad u badan tahay iyo kutubta kaleba bal imaam waa imaam xaafida imaam weeye dee ayaa raggii qataado lagu sheegay qadar iyo waxyaalo ahaa oo kale marka haddii dadkaa riwaayadoodii laga tago jaanib dhan oo sunni ayaa meesha ka baxaysa laakiin dawaamida culimada ay u dejiyeen baa taas allahuma daabid kalena way raaciyaan un halkan noogu sugnayno waxaan warinayaana marka la eego daahirkiisa wax bidcadiisa xoogeynaya waa inaanu noqon oo marka daahirka la eego oo haddii aanu daaciba ahayn laakiin xadiidkan uu inoo wariyey wixii uu isagu qabay oo aad moodo wax loo daliishan karo taasna waxay leeyihiin tuumaa meeshii taallaa asalahaan tuumaa taale taasna ayaan laga aqbalin marka wixii aan inta ahayn markaanu daaci ahayn xadiidkana bidcadiisa daahir ahaan u xoogeynaya aanu ahayn umuurihii kale sifaadkale riwaayadiisa lagu aqbali lahaana laga helo ee taas kale in la aqbal mooye si kale ma jirto waana taas oo dad aada u badan oo sunni inoo warinaya ee waxyaalo kala duwan laguma sheegay bal taas weeye lianna almubtadaca faasiqun falaa yajuusu an yuqbala khabaru المسألة كل وتاء بل خلاصة أي نقل فصل وينبغي وده بركود ومركا إليه داعية إن أنهم كل كل دين داعية عمران من حطان داعيها لكن لما حديث ملا ولا حديث متابعة بخاري صحيح سو كل يهي إن وانا نوعاص خوارج نوع تعالى لها ناس أصحاب الأهواء سابو داود له حديث نوع أرنت أي قبينا لكن سكلة توانا كل شعر كم عرف كأها لها ما أنت على الذي لا يأدو أمانيين ملجمة لها وبد هنك ضدك وخير بدنك بدي فصل وينبغي أن يكون غير مدلس وحمودا وهبون raawiga markay noqotaan yakuuna inuu noqdo hayra mudalisin mid aan mudalis ahayn oo iyada tanna raawigan xadiidkiisa aqbalayno waa inaanu mudalis noqon markaa sheekh wuxu uhi walmudalisu mudalisku huwa an yarwiya inuu wariyo weeye caman shaksi lam yasmac minhu aanu wax ka maqlin uu wax ka wariyo ruux aanu wax ka maqlin waa ka warinayaa waana tan eeg intana muhima maaha dee inay dad badan dadku irsaalku aad buu u badan yahay oo ruux cid aan wax ka maqlin waxbuu kaba wariyaaye laakiin ta tadliiska keenaysa yuhimu isagoo kumoodsiinaya oo dadkii marka la eego sid uu ku warinaya uga dhigaya annahu samica minhu inuu isagii wax ka maqlay taasi waa suura aw yarwiya amase uu wariyo oo can rajuli nin ninkaasoo yucrafu lagu yaqaano binasabi nasaba aw ismin magac lagu yaqaano oo fa yacdilu markaa uu ka leexdo can dalika waa wixii lo madaalikadu waa madkuurka waa wixii lagu yaqaanee nasabkii ama ismigii ahaa uu ka leexdo oo ilaa maakii uu leexdo laa yucrafu bihi aan lagu garanayn isagoo min asmaai magacyadiisiia oo wayuhima markaa uu moodsiiyo marka la eego saa uu soo dhigtay waana dee qaradkiise annahu hayruhu waxa weeyaan inuu yahay hayrkii أنه غير ذلك الرجل والرأد بان فتحة دون أمان أنه غير ذلك الرجل وموت كل دار أدوى ضمسان سهل كان مركن يجنا عربان ننكاس ما يعلم لو يقاني عد أنا هين إنه يهي رجل كان عبد لا يقاني غير كي إنه يهي أسلوب كي سن يستوى كوريو أو يهي مثل موتسين يم تدليسكii baa halkan inoogaba sugan dee kolley in badan oo idin ka midna kutubtii musalaxa ama silsiladii de aan ilaa alfiyada ciraaqo ku khatinay waa u joogteenba waana dee masaa-ishii kolley musalaxana ama ay iyagu badsan jireen taas masaa-isha qaarkood qoladani ha ka badsadeen masaa-ishan ay kuba kulmayaan usuuliyiinta ama xaggan usuulku ha ugaba badnaado xaggii mustalaxa marka tadliis kolley sheekhu laba nooc buu inoo sheego tadliiskiiya labada noocna waa labadii aan kusoo marnay kutubtii ee tadliis lisnaad iyo tadliis shuykh ay kala odhanayeen xataa bayquniyadii walmudaawamaata mudalasa nawcaani taas uu kala cabiraya waa laba noocoo midi raamid ahaani ninkii uu ka maqlay xadiidka meesha uu ka saaraya wuxuu u guurayaa ruuxii isaga kusii xigay sheekha sheekhiisii kolley xagga guuritaankiisaasna waa ninkaa sheekha sheekhiisu nin ama uu dee soo gaadhay ay mucaasaroodeen bacdigood si ay kuba kaaftoomaan ama si loo kala sooco irsaalka khafiga ah iyo tadliiska loo kala sooco ninkaa dambe uu guuray waa ninuu la kulmayba waa nin uu la kulmay hadduu doona axaadiisu kaba maqlay laakiin xadiidkan kamuu maqlin markaasaa muxuu samaynayaa siiqo aan sariix ku ahayn maqal inay haddii been bay noqonaysaa markaa taas laakiin dee laga yahaan meeshii uu jira labsi jiro la moodi karo oo marka la eego siiqadaas u dhigtay inuu wax ka maqlay ayuu laba imanaya oo bal maalan isagoo ninka warinayay ayaa sheekha sheekhiisiibuu u guuraya sheekhiisii waa tuuray liamrin ma kolkol dacfigiisa u tuuraya o daciifii kolkol dee waa dadka badankoodu taajibra oo dee waaba isagoo mala ilaashanaya magaciyo waxyaalaoo ninkii baabay isku da-yiin ama kaba sii yaro wax ka wariyuu leeyahy maimkaa la odhan doonaa kaasuu wax kaba wariyo taaso markaasuu dee sheekh xataa isagoo iqaba ayuu kaba tuuraya isagoo dee caalinimo isnaadiya waxyaala meeshii muujisanaya dadkii uga dhigaya marka halkii uu xadaanii fulan ama akhbaranii odhan lahaa waa ihaabku siduu ku sugan yahay ayuu can fulan odhanaya can fulaad marka u yidhaha cagtu sariix kuma aha inuu ka maqlay waayo waxaan maqlinba waad u isticmaali kartaa laakiin ihaab baa jira marka uu can fulaan leeyahy ninkana ninkan uu la kulmayay ama soo gaadhay inuu wax ka warinayo isagoo kaba warinayo kaasi iyadu waa nooco waa nooca ay tadriisulisnaad yidhaahaan kollay suwarta kaluu leeyahay inaan kutubtii musalaxa kusoo aragnay iyagaa halkan asal u ahaa arrinka labaad waa tadliisu sheekha yidhaahaanoo sheekhiisii maba ridayo laakiin sheekhiisii magac baa lagu yaqaan ama nis baa lagu yaqaanaaba nisbadaasi qola ha noqoto xerfa ha noqoto beled ha noqoto waxbuu mashhuur ku yahay ama ku yaabuu mashhuur ku yahay wixii lagu yaqaanay ayuu iska daynayaa hadduu doono magac aan dadka badankooda u garanayn waana magaciisi haddaba wax been marka la eega xaqiiq ahaan maaha laakiin waxaan laguma yaqaano ama nisbo kaloon iyada dee loo aqoon oo kale ama kunyo aanan ku shuhroobin ayuu ku sheegaya xadaana fulanna uu odhanaya marka meesha maxay noqonaysaa ninkii ayaa noqonaya nin aan laba garanayn oo dhibta ka imanaysa marka ninkii wixii lagu yaqaanay uu ku sheegaayo ku sifeeyo waxaan ahayn dadka badankoodna hadday garan waayaan oo kale ninkii oo la yaqaano ayaa noqonaya in aan laba garanayn ay dhici karta xadiidkiiba sidaa in loogaba tago oo taasi ay xadiidkii ku keentoba radin ay kuba keento kolkol hadduu dee ninkii nin aad loo yaqaanay oo xifdi iyo cadaalo badan lagu yaqaanay magaca suuradan uu la mid noqdo oo uu shabaho waxa dhici karta kii kale in loo qaato halkaasna waxaan la aqbaleen laguba aqbalo bal isaguna asbaabo kala duwan oo kolkol dacfigu kaba miday ninkoo daciifu isleeyay yaa lagugu ogaana dacafo inaad kaba warisaa taa dhac bal taasna waa ta labaad labadii uu inoo sheego tadliisku labadaas weeye horta mudalisku waa ruuxa saa sameeya egtayr an yarwiya can man lam yasmac minhu yuuhimu anahu samica minhu waa tadliis lisnaad aw yarwiya uu wariye can rajulin yucrafu binasabin aw ismin fayacdilu can dalika uu ka leexdo oo can dalika waa wixii aan lagu yaqaanay nasabkii ama ismigii ahaa ilaa maa laa yucrafu bihi waxaan lagu aqoon oo isaguna ama nasaba ama waxa weyaan ismiya ama kunyaa ama wuxun oo mid asmaai magacyadiisa ka mida u leexdo oo wayuhimu markaa moodsiinayo marka laega san uu laba yimi anahu ayru dalika rajul macruuf ninkaa la yaqaanay nasab ama ismi lagula yaqaanay cid aan ahayn inuu yahay taas baa tadliis laydhaa haddaba tadliiskiina wuxuu yihi ninku waa inaanu mudalis ahayn sheekh wuxuu yihi raximah llahu tacaala waqaala kaiiru in badan baa waxay dhaha min ahli lcilm yukrahu dalika arinka ficilka caynkaasoo lala yimaado dee ina been cad maaha waa nooc tacriid ama iyo dee ihaamkaasaa kuba sugane laakiin been maaha sariixe waa wax karaaha ah waa waxaan toosnayn ee maxaadiir dhibina way kaba dhalan kartaa xadiidka inaan la aqbalin ama xadiid aan la aqbaleen la aqbalo ilaa anahu laakine waa qoladaa qowlka badhkoodu kasoo noqonaya laa yaqdaxu dalika waa tadliiskaasi ma dhaawacayo fii riwaayati ruuxan mudaliskee tan iyadu kuba wariyey riwaayadiisii wax ma yeelayo riwaayadiisii loogama tegayo sharaxiisa cibaaradu halka kaba cabira waxay laa yaqdaxu fii cadaalati waana arrin aada u mudan cadaaladii uu ruuxu lahaa kagama baxayo haddii cadaalad si kale ay ugu sugnaatay cadaaladnadii kamama baxayo marka haddii aanu cadaaladii ka bixinin riwaayaadkiisii weli waan aqbalayna wahuwa qowl bacdi asxaabina asxaabteena bacdigood sida shaaficiye oo kale barhkood qowlkooda weeye sababtuna liannahu lam yusarix bikadibin wax beena uu caddeeyey ma jiro waa tacriid iyo ihaam uun wa min annaasi dadka waxaa kama mida man qaala ku yidhi yuraddu xadiiduhu xadiidkiisa waa la celinayaa qowlkanna waa sharxiisa kanuu ku saxiix yeelaa waa saxiix buu kaba cabiraa inuu ama wahuwa saxiix bayaan liannahu isagu ninkani fil ihaami ihaamkan iyo moodsiintan caman lam yasmac minhu cid aanu ka maqal au markaa dadkii ugaba dhigayo uu moodsiiyey inuu wax ka maqlay ihaamka caynkaasa tamwiihun bimaa laa asla lahu tamwiihi baa kuba sugan tamwiih waa dalayna ujeedadu waa waxa daahir la qurxiyaba yeesho baatinkiisuna uu khilaafsan iyo taas oo kale sida dee tamwiihdii weelalka oo kale ama sakfiga ee kutubta fiqiga keyrkood ba aynoo dhigi jireenoo macnaa waa iyadoo shaygii isagoon dee jawhartiisu nooca ahayn dusha se wax dee dahab oo kale lagaba mariyo dahab markaa dushii loogu ekeysiiyo ama dee dahab lagu daleeyo hadhow dhici karta cinda alcardi cala naar wax kasoo socmi karaan anamaana wax kama soo socmi karin oo daahirkii la moodayo dee inuu dahab yahay laakiin hoosti waa jawhar kale hadduu doono waa naxaas waa xadiid waa wax kale oo kale tan baa tanwiih loo odhanaya waa dalayn wax wax la daleeyo oo lagu balan dusha sare lagaga qurxiyo haddaba waxa weeyaan noocan ihaamkuna waa moodsiintan oo kale dee cid labsigii weeye iyo waxyaalaha caynkaasa waa wax isku dhow uun ihaamka caynkan ee cid aanu wax ka maqlin wax ka maqlay uu dadkii ugaba dhigayo waxaa meeshii noqonaysa tamwiihun waa talbiis dadkii ugaba lehgeliyo bimaa laa asla lahu waxaan asal u sugnaanin fahuwa kalmusarixi bilkadiib marka wuxuu la mid yahay nin been caddeeye oo kale taasi iyada waa mid wa fi lcuduuli leexashada waa tan tadliis taasi waa tadliis ulisnaadki tadliis shuyuukhna leexashada can ilismi ismigii uu ka leexday almashhuuri shuhuroobay ilaa hayrihi hayrkiina uu leexday taasna waxaa ku sugan taqriirun kelin dadkii laguma keliyo oo biriwaayatin warin in wax laga wariyo caman shaksi wax laga wariyo lacalahu laga yaabo inuu yahayba hayru mardiyin ku aan laga raali ahayn oo dee ninkan ninkii marku dadkii magaciisii lagu yaqaano ka meeshii ka leexdo waxaan lagu aqoon sheego dhici kartaa ninkuna uu daciif yahay meeshii maxaa iyadna ku sugnaanaysa inay nin lagu kadsoomo taas oo ninka caynkan oo marka horeba aan mardiba ahayn hadduu dacfigiisa daraaddeed uu ninka san u yeerayba weeye ayaa dadkii lagu keeninaya inay kaba wariyaan ruuxay suurtagaltay inaanu mardiba ahayn dee taasna waa khidaac iyo qishibaa meesha iman fawajaba markaa waxaa waajibaya atawaqufu joogsi fi adiii fii xadiiii ruuxa xadiidkiisa lagama joogsado bal sheekhu kolle waa inoo dhameeye waxayla tahayna dee kutubu musalax umuurahana aad bay ugu caddaayeen madaahib dhowrina way jirtay haddaan madhabtoodii ugu roonayd eegno ruuxu haddii arintiisu ay tadliiskaas tahay wax kaloo riwaayadiisa aynaan uga tagnaa aanu jirin rag waaweyn oo akaabirtiina tadliis waa lagu yaqaanay qolooyinkii reer kuufiyaha uga badnaadeen iyo dee bal maalan ciraaq qaybo kaba mid adigu horta kuufa usii yar badnayd sha meelaha kale waabay kuba yaraayeen taasoo kale oo rag waaweyn ay dee barkood tadliiskanba lagu yaqaanay dee ha kala dudunaadeen aqraaboodu ha kala dunaatee ninku kole dee wax kaloo xadiidkiisa aynuga tagnon tadliiskaas ahaynu mooye aanu jirin ee koley kala qaad baa jiray inuu caddeeyo samaac oo hadduu dee xadaanii fulaan ama akhbaranii yidhaah wax samaac sariixka ay la yimaado waa la aqbalaya laakiin nin koladii tadriiskan lagu ogaaday marna haba noqotee wixii uu siiqo ihaam ku sugan yahay sandee can fulaan iyo qaala fulaan iyo dakara fulaan iyo wax alla wixii adigu aan samaac inuu maqlay aanu caddayn iyada waa layska celinaya waa laga joogsanaya haddaan dee waxyaalo kale aynaan u helin oo waxa weeyaan ama meel kaloo dee samaaci la cadeeyay adugu bal taasi weya waa xagga samaaciisa in la eego uun kolleyna way dadku way kala badbadsadeen maraatibna weeye ilaa shan dabaq maraatib iyoba xaafid maxajar dee kolley calaa-i baa uga horreeyey jaamiciisi ayuu bal maalan kaba dhigaa shan taasoo ah marsiay u kala waaweynaayen xagga tadliiska u kala badbadsadeen oo kitaabkiisan yaree madbuuca ee dee waxa weeyaan uu kaga hadlo mudalisiinta dabaqaat lmudalisiin oo jaamicu taxsiilna waa waa kolley asalka waxaa lahaa calaa-im faslun wayajibu waxaa waajiba an yakuuna inuu noqdo daabidan ruuxani ruux dabdi leh xala riwaayati riwaayada xaaladeeda oo muxasilan taxsiilshanaya limaa yarwiihi waa dabdinaya uun waxaan uu warinayo dabdigo ama dabdi sadri ha noqdo nin xaafido waxaan xifdisan ha noqdo oo mar alla markuu doonaba sidiisii u sheegi kara ama dabdi kitaab ha noqdo nin kitaabkiisii ku qortay oo saxday oo nuskhadii sheekhiisana qaabiliyo markaa taa ku ilaaliya ilaa uu kaba gudanayo si xadiidka sidiisii uguba guta ha noqdee waa ruux daabidoo muxasil limaa yarwiih oo ujeedadu ama taxsiil sadri ama taxsiil kitaab faama idaa kaana muqafalan ku muqafala hadduu yahay oo warkiiba aan sidiisii iyo khabarkii u qabanahayn lam yuqal khabaruhu khabarkiisii lama aqbalayo fainahu laa yumanu lagama aaminaha an yarwiya inuu wariyo maa lam yasmachu waxaanu maqlin ama dee hadduu qaladkiisu badan yahay sahwigiisu badan yahay dee kolley qalad iyo sahwi bashar kama badbaado ee laakiin waa katrada la eegaya iyo qalabadee hadduu taasi ay tahay dee waxaanu siduu ku wariyeyba si aan ahayn inoogu wariyo xadiidkii aamin kama nihin oo bal markaa iyada lama aqbalayo xadiidkiisa fain kaana lahu hadday u sugnaatay xaalu kaflatin xaalo kaflo iyo waxaalu tayaqudin baraarugsanyo xaalideed oo ujeeddadu laba xaalu leeyahy kol waa sadee ruux kolkol caqligiisa ama garashadiisu yar xumaato oo kaleo mar waa caadi oo sadee junuunkan mutaqadic oo kale ha waa fiican yahay oo wax kasta waa xusuusanyo garanaya dabdinaya kolla waxbaa ku imanaya oo dee arrin kalaaba kuwa timaadee siay junuunkaan mudbiq ahayn oo kale labadaa xaalo wixiina waa wax kala soocan markan uu kaflada aanu kuma sugnaynee tayaqudkana wixiisii waa dabdinaya marka caynkaasa weeye famaa yarwiihi wixii uu warinayay fii xaali tayaqudihi baraarugsanidiisa xaaladeed maqbuulun kula aqbalayo weeye oo dee sadee nimanka jeeda mukhtalidiintae berigii dambe caqligoodii iyo xifdigoodii xumaaday mukhtalidiinta ay dhahaan inay kutubta gaarakaa inay uga dejiyeen de bal maalan kuwaasoo kale wixii berigii hore hagaagsanaayeen laga warinaya waa la aqbalaya markan dambe ikhtilaafku ku yimi wixii ay warinayeenna waa laga tegaya saasoo kale kan junuubku dee mutaqadaca yahayna taasoo kaleba weeye fain ruwiya canhu haddii lagaba wariyo xadiian xadiid walam yuclam aan la ogaan anahu rawaahu inuu wariyey fii xaali tayaqudi waqtigan uu dee baraarugsanaa xagaaga xifdigiisa iyo garashadiisa iyo wax kasta ay joogeen ay fiicnaayeen aw xaalilkafriti ama kaflada xaaladeedii la kala garan waayo lam yucmal bih oo dee ina waxa suurtagala inuu xaaladii kaflada iyo markaa laguma camalfalayo markaa ujeedadu haddii wixii kala soocan yihiin ki xaaladii tayaqudkana waan aqbalaynaa saa dee mukhtalidkaba xaaladiisu ay tahay kaa junuubkiisu mutaqadacaya xaaladiisu ay tahay haddii aanu dee maalan xaaladii kafladana ama xaaladaa junuubkaas ama xaaladii ikhtilaadkana xadiidkii uu ku wariyay ma aqbalayno haddii laakiin labadii aynu kala garan weyno kolkol baaba dhici karta raawigani marka mukhtalidiintao kale labada xaalaba uu la kulmay qabla alikhtilaad iyo bacda alikhtilaad labadiiba waxbuu ka wariyay haddii aanay xadiidaasi inoo kala socnaan ee mid kasta waxa suurtagala xaaladii ikhtilaadka ama kaflada inuyo markaa waan ka tegay baab lqowli fi ljarxi watacdiil bal sifaadkiiba halkaa inoogaba baxay xaggii jarxigii iyo tacdiilkii ayuu baabkeedii yahay oo iyadna dee kutubtaa hore musalaxana inoogaba sugnayd wa jumlatu kan jumladiisu waxa weeye khulaasadii ana raawiya raawigii laa yakhlu ma marhnaanayo ima an yakuuna inuu yahay macluuma alcadaalati cadaaladiisa ruux la yaqaano inuu yahay aw macluuma alfisqi fisqigiisa ku la yaqaano inuu yahay aw majhulaal ama xaalkiisu waa cadaaladiisa ruuxa aan laga jaahiriyeynay manaa ujeedada ruwaadii saddex bay uqaybsamay mid cadaaladiisa la ogyahay dee cadaaladiisi baa lagula dhaqmay waa cadli mid isaga fisqigiisa la ogyahay kaasna xaaladiisi waa caddahay iyo mid inuu dee xaaladiisii waaba garanaynaaye laakiin xaaladiisii baan ka jaahilnahay khibro uma lihin markaa cadaalo iyo cadaalo la-aan ma kala saarayno taas saddexaas ay u kala baxayaan fain kaanat cadaalatu cadaaladiisu hadday tahay macluumatan tu la og yahay cadaaladiisu ay tahay kaaصaxaabati radia allahu canhum asxaabtii rasuulka ilaahay baa taskiyeeyey kuntum khayra ummatin kuwii markii ugu horeysay laloo khidaabiya dad kale waa tabacun iyagay ahaayeen kuwii ilahay yihi wakadalikum jacalnaakum wasadan bal markaan wasadkii iyo khuwirig iyo ciyaal cuduushii iyagay ahaayeen qarninkii ugu khayr badan bayaan ilaahay rasuulkii ilaahay baa ilaahay u doortay inay asxaabtiisa noqdaan diinta inoo naqlinaya waa dhammaan cadaala u wada sugnaatay iyaga taas haddaba saas oo kale iyo waa faadili taabiciina taabiciinta raggoodii mudnaa oo raggii iyaguna qiimaha lahaa ee taabiciintii wadalika kalxasani waa xasan albasri wacaaa wacadaain iyo cada oo kale iyo washacbiyi wanakayci halka hore oo kale tarjamada kooban waa ka idin dhigtay xasan waa dee macruufo cada wuxuu yihi cada bnu yasaar abu muxamedi mawla umi lmuminiina maymuna faqiihun waacidun hiqat min awciyat lcilm qolooyinkii uu ka wariyey waqtigii uu dhintayna taas buu dhigto bal cadahan wuxuu inoogu fasiray ama inoogu fasireen labada ne muxaqiq cada ibnu yasaar inuu yahay waa nin macruufa oo kolley faqiihna ahaa aadna ugu shuhuroobay wacdi iyo tadkiirkaas ugu shuhuroobay waxaanay walaalayeen ninkii dee fuqahadii madiine toddobada ahayd kaba mid ahaa sulayman ibnu yasaar walaalkii weeye kolley qoysku waa qoys reer farisa yasaar magacana waa mawaali taas buu yihi kolley malaa haddaan anigu halkan qoraya ahay caddaa isaga kuma fasireen oo waxay la tahay waxaa kaga mudan halkan oo kale in lagu fasira caddaa bn abi rabaax inuu halkan dhigto abu maxamed kunyadiisu to waqtigiisii ah toban sanadood buu ka geeri dambeeyey walow dee uu oday malaha da weyn gaadho boqol ku dhowaaday cada bn abi rabax walow labadooduba dee labada nin hiqada ah ee culimada ah ay yihiin dadkii khiyaartii taabiciinta kaba mida laakiin cada marka leego waa imaam ragga ninka la raaciya raggan shacbi iyo nakaci iyo xasanulbasri iyo lasoo baaldhigay masaaftooda ah dabaqadooda ah qimada sare ah ee dee ragga dahabi oo kale sheikhulislaam buu ku sifeeya ama waqtiyadoodii muftiintii iyo raggii fatwoon jiray dee dabaqadoodii sare ahaa waa cada bn abi rabax oo dee ninkan aad iyo aad xaggaas uga mudan dee bal raaciyo oo dee qataadiya amtaashihii markay culamaa u lamsara ama ay mada sheegayaan nakaci iyo ninkay soo baaldhigaan waa cada bn abi rabax oo kolley deen war nin asalkiisu waa magaalo janad meel la yidhaaho waa halkii weli imakadana ahaartii weli way jirtaa mala nawaaxida taciziya weeye waa meel macruufa oo halkii dee mucaad ibnu jabal meeshii uu degay malamaskii hore uu kaba dhisay muwaladiintii dadkii ku dhashay waa laakiin asalku dee maaha nin caraba maaha ama waa nuubadaas dee suudaan iyo masar iyo meelahaas dadka madoe halkaasa haddaanu xabashi iyo xaggan ba ahayn laakiin waa nin ilaahay subxaana watacaala magaciisana kor yeelay waqtiyadiisiina waxaa dhacaysay madiina markaa la joogo xajka waa dadkii ugu aqoon badnaa buu ahaa waqtigii reer bani umaya inuu xajka dhexdiisa ama mashaacirta cid soconaysoo dhawaaqaysa ay jirto oo la odhan jiray laa yufti naasa ilaa cadoom abi rabax cid kale uma fatwoonaysa dadka marka la eego umuuri xajka haddii isaga la waayo cabdullahi bin abi najiix lama odhanayo dee kolleyna mawaqiftiisii cizada cilmiga iyo taasi ay kaga muuqatayna kutubu siyar iyo taraajim ay noogu sugantahay isagoo marka la eego xagga shaklihan nin madow gacan baa engegnayd lug waxbuu kaba qabay il waxbuu kaba qabay taas haddana markaa uu boqoradii iyo khulafadii yimaado ashraaftii wada joogtaa dee way markaa ninka amiirka ama meliga ama ama dee ayaa dhinaciisa husoo fadhiisan jiray ama la fadhiisan jiray manziladii u lahaa walla adigu waxaan leeyahay ninka imaamka ragga masaaftoodii waa cadaa ibnu abi rabax weeye shacbina waa nin isaguna dee macruufka camir ibnu sharaxin wanaqaci waa ka tarjamadiisii inoo dhigtay ibrahim ibnu yaziid oo kale waa nin dee cilmi iyo camal iyo fiqi iyo xadiid iyo umuuro la kulansaday weeye asxaabta qaarkood waa arkay sida caaisha iyo laakiin riwaaya sidaasoo wax saasa uu kaba wariyey may jirin waa arag aragti unbuu ahaa dad dee markaa la joogay kuufa ay wada deganaayen saxaabuu soo gaadhay laakiin iyadna riwaayadeeda ma hayna lakiin waa nin taabiciya dee taabiciinta yaryara haba noqdo oo dee markaa isaguna imaam ahaayo kolley qoys wada ay ma aha cilmiya camal ilaahay isu wada raaciyey ayuu kaba tirsanaayo aswad ibnu yaziid iyo cabdiraxmaan ibnu yaziid ayaa dee abtiyadii ahaaba dee calqamat ibnu qays adnaqacina isaguna waxaabu ahaa inaabtigiyo adu waa niman dee waxa weeyaan qoys isna qoys ba ahaaye isna dhaldhalay oo cilmiyo camal ba lahaayo raggooda waaweynaa saa dee labada ilmo yaziid iyo waxa weeya calqamo iyo ay ahayn asxaabtii waaweynada ibnu mascuud isaguna iyagu wax ka wariyaan iyo waajila ilfuqaha fuqada raggoodii waaweynaa ka maalikin wasufyaana wa abi xaniifata washaaficiya axmeda waisxaaqa iyo waman yajri majraahum dadka dariiqoodaa maray xagga marka la eega istiqaamada iyo nabahata dikri haddaba maca wajaba qabulu khabari iyadaa khabarkooda in la aqbalaa waajib bay noqon waa cadaala u sugnaatay cadaalada iyaga u sugnaatay u shuhroobay sifaado inoogu xasishay ee lama sina iyadoo cadaalada noocyada kale dadka kale u sugnaanse shaksi kale taskeynaya hebel baa cadliya tan iyagu uma baahnaba tacdiilka caynkaasa dadka iyaga ah kuwii tacdiilinaya iyagu tacdiil uma baahna walam yajib ma waajibaya albaxu baxi can cadaalatihi nooca caynkaas ah cadaaladiisa la baxiyo oo waxa weya fain kaana damiirku ifraad ba fain kaana cadaalatu macluumatan saxaabada iyo inta kale waa mithaalkun bay ahayde haddii ruuxa cadaaladiisu mid la yaqaano shuurowday ay tahay wajaba qabuulu khabarihi walam yajib albaxu can cadaalati inta kale waa dee yar mihaaladii iyo waxyaalahaas muhim wadahabat waxay ku tagtay almuctazilatu nimankii muctazilo ee waa daa'ifa aynu hore usoo maray iyo walmubtadicatu kuwa mubtadicadii ilaa ana fi saxaabati asxaabta dhexdooda fusaaqan dad fusaaqa inay kuma sugan yihin oo saxaabadii rasuulka waaba dacni shareecadii la dacinaya iyagaa shareecadii inoo soo naqliyey qur-aankan iyagaa inoo soo naqliyo xadiidkan iyaga inoola soo naqliyo shuhuuddii sharciga haddii la dacniyo waxay ka dhigantay dee shareecadii ayaaba la dacniyaya haddii ay kuwaasi fusaaq noqdaan ama dad sidaasi ku jiro ee waxaan gacmehena kuba suganee shareecadii waxaan kuba kalsoonaana maahe bal markaa kolley waxa weeyaan hadalkaasi waa hadal aw ah shareecadiina dacni u ah rasuulka ilaahina salawaat ullahi wasalaamu caleyh ah dacniba ay leeyihin dee asxaab xunxun buu lahaaba iyadoo taskiyadii ilaahay iyo taasi ay jirtayba kolleyna waxaan leeyahay dadka hadalkaa iyagu waxyaalahaas laha oo kale dee waa dad mala ujeedeed marka ay tahay un shareecadii daclinteeda arrintoodu ay tahay ana fi saxaabati fusaaqan wahum aladiina qaataluu caliya bna abi daalib barhkood dee waabay kaba waasacsadeen oo saxaabadu dee cadaala ma sugnaano cadaaladan aynu ognayn ictiqaadsanayn